Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan kuwaas oo ka ganacsada iibinta dhalooyinka iyo shaashadaha la saaro mobilada iyo kombiyuutarada. Shaashadahani dhalooyinka ayaa waxa ay ka keenaan dalka dibadiisa isla markaana waxaa ka iibsada bulshada ku nool Beledweyne. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa Radio Berula uga warbixiyay sida ay u abuurteen ganacsigan iyo sida ay noloshooda ugu maareeyaan.
Shaashadaha inta badan waxaa iga iibsado marka la dhaho mobilada dhalinyarta isticmaasho mobilada oo smartphone-ka ah shaashadahan oo taleefanyaha yaryarka ayagana waxaan iibsado dadka isticmaalo taleefanyaha yaryarka oo markay kasoo halaabaan si looga sameeyo shaashada loogu bedelo marka waa kaa waxaa iga iibsadeen inta badan shaashadaha oo smartphone-ka oo touch-ka ah ayaa loo iibsi badan yahay sababtoo ah dhalinyarta inta badan waxay isticmaalaan shaashadaha oo smartphone-ka ah waayahay ilaa imise sano ayaad ku jirtaa iibintan shaashadahan noocyadooda kala duwan ha ahaadan kuwa kombiyuutarka iyo mobilada iyo agabkan kale ee elektarooniga ah
agabkan elektarooniga noocyadiisa kala duwan muddo dhan waxaan iibinayaa lix sano waayahay sidee baa noloshaada ugu maareysaa iibintan iyo farsamayntan noocyadooda kala duwan ee shaashadaha la saaro kombiyuutarka iyo mobilada noocyadooda kala duwan
maasha allah noloshaydu noloshaydu si wanaagsan ayaan ugu maareeyaa oo wax caqabad ama problem hadda oon kala kulmina ma jirto waxyaalahan ka maareeyo shaqada waxaa kamid ah inaan aniga oo nafsada hanteyda iskaga maareeyo oo haddii ilmo waxbarashada iska maareeyo oo dhan waliba oo noloshayda wax ku yimaadaan waan ku maareyn karaa maasha allah aad u weyn ayaan u maarmay inaan aado dal kale oo haddoo tahriib aan u galo wax faa'iidan aan lahayn anigoo dhib iyo dhibaato kala kulmayo dhalinyartan waxaan dhihi lahay dalkiina hooyo macdana idinku jirto oo faa'iidooyin ayay leeyahay dalkaaga wax ku baro oo wax ku qabso oo shaqo abuur ka samaysa ayaan dhihi lahay sbeer baartagana ma aragtay inta badan waa la helayaa aad ayay u shaqeeyaan ha dadka si wanaagsan ay noo gataan maxaa lahay waa nagu dhiirigeliyaan waxayna leeyihiin maasha allah hambalyo waa nagu hambaliyaan weliba ha dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leenahay shaqa abuur sameeya hore u dhaqaaqa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo wax ka bartay jaamacadaha ku yaala dalka kuwaas oo u baahan in loo sameeyo shaqa abuur maadaama ay shaqo ay ku waayeen cilmigii ay ka barteen jaamacadaha